hi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu waa jimce ay tahay maalintii ugu horraysay sannadka laba kun iyo lix iyo toban bishiisa koowaad ee janaayo qodobada wararkayaga duhurnimo allah subxaana wa tacaala hadurtaale ka noqda ugu doorroonna waxaa ka mid ah wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska soomaaliya ayaa ku warrantay in sannadkan uu si rasmiya u shaqaynayo sharciga saxaafadda soomaaliya markana aanu jiri doonin ku-tagrifal awoodeed oo dhanka saxaafadda ah saxafiyiinta gobollada dhexe ee dalka ayaa tallaabo farxadle ku tilmaamay xeerka saxaafadda ee baarlamaanku uu ansixiyey shaqaale soomaali ah oo ka howlgelayey shirkad samaysaa hidhibka ku taalla dalka maraykanka ayaa shaqadooda waayey markii maamulka shirkaddu u shaqeeyaahi ay diideen in dadkaasi soomaalida ah ay tukadaan salaadda munaasabad lagu weyneeyey dhalashada nebigeenna maxamed nabadgelyo naxariiso dushiisa ahaatee oo ay isku soo duween ardayda wax ka barata dugsiyada waxbarashada magaalada galkacyo oo dhanka puntland oo ay ka qayb galeen culimauddiinka qaybaha bulshada ayaa magaalada galkacyo lagu qortay maamulka degmada balanballe ee gobolka galgaduud ayaa waxa uu sheegay in degmada ay ka bilaabatay mashaariic horumarineed oo dhanka waxbarashada ee ganacsiga ah kaasi oo lagu tartan siinayo ganacsatada degmadaasi wasiirka wasaaradda amuuraha gudaha iyo dowladaha hoose ee maamulka koonfur galbeed ayaa ka qayb galay munaasabadda lagu furay xarun cusub oo lagu talagalay dhallinyarada xaflad qalijibina oo shahaadooyin ay ku qaateen arday kor u dhaaftay lix boqol oo arday oo ay ka qayb galeen xildhibaano baarlamaanka ka tirsanaya muqdisho lagu qortay gobolda dhexe ee dalkana waxaa ka jira gaabis xagga ganacsiga dhoofka xoolaha nool ah iyadoo loo sababeynayo coladaha ka jira qalijka carabta
waxaad ka dhegaysan kartaa haddii aad joogto muqdisho iyo nawaaxigeeda mawjada fm-ka dherarkeedu yahay sagaashanka megahartis dhegaystayaasheenna ku kala nool qaaradaha afrika eshiya iyo yurub waxay si nadiifa nooga maqli karaan aalada satellaytka adduunkao dhan waxay si toosa nooga maqli karaan barta internetka qaybta life stream guud ahaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa radio muqdisho ka dheeho boggeena radio muqdisho dotnet iyo ciwaanka aan ku leenahay facebooka radio muqdisho waa idaacadda idaacadaha iyo isha wararka
qodobadii wararka ugu waaweyne ayaa ayaa saaxiibayaalaad makanaaw diyaargarooba warkii oo dhan wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska soomaaliya ayaa ku warantay in sanadkan uu si rasmi u shaqaynayo sharciga saxaafadda soomaaliya markana aanu jiri doonin ku-tagrifal awoodeed oo dhanka saxaafadda ah wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska soomaaliya mudane maxamed cabdi xajar maaray oo ka qayb galay barnaamijka toddobaadlaha ahaa ee kulanka toddobaadka raadiya iyo t v-ga ka baxa ayaa hadalkan jeediyey iyadoo sharci jirin ayaa saxaafadda daarka meynayaan horta oo soomaalidu ay bilaabatay laakiin sharcigii hadda yimid waa dhihi karaa runtii inkastoo aan sharci jirin haddana wax badan oo wanaaga ayay wanaagooda iyo xubuuntooda waxaa waxaa badan wanaagooda haddana way jiraan waxyaalo badan oo sida hadda dadka dareenkooda aad ka wada arkayso ay gibsadeen way jiraan waxaas wuu nidaaminayaa aad iyo aad buu nidaaminayaa ma jirto saxaafadan dhahoo jaataan rogan ku shaqayn doonta xogta uu dhegaystaha aadan uu sheegay oo ah wakaaladda wararku waajibkeeda ma gudan doontaa oo soomaaliya wax kasta laga gudbiyaa horta marka horese wakaaladda wararka sida anigu ka sheegay waa waa samaynay xafiisyadeedii waa waa dhisnay hay-ad shaqaysan iyo awooddeedu intay doontaba hadda ha gaabsiismaato waana jiraan sidaan hadda halka ka sheegay hay-ada warka ka qaata hadda soomaalida ee hay-ada kaloo warar ee adduunka way jiraan laakiin qaabka ay hadda warbaahinta soomaaliyeed u degsan tahay ama adduunka hay-addu xolaha waaweyn ee dawladda iyo way bixinaysaa laakiin haddana warbaahinta horta ay waxay kaloo xaq u leedahay inay xog kale ila kale ka raadsato oo aanay ku ekaan oo keliya inay sooma u yimaadaan oo xog ka qaataan
mudane maxamed cabdi xajar malay ayuu ahaa wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska isla warka saxafiyiintaasi iyo sida barlamanku ansixiyeen sharcigii hindisareedka saxaafadda ayaan ku dajirnaayeen gobollada dhexe ee dalka warfidyaenida ku dhaqanaya arrintaasi tallaabo farxadle ku tilmaamay sida uu noogu soo warramayo maxamed cabdi maxamed oo ka mid ah wariyayaasha warbaahinta dowladda gobollada dhexe ee dalka kadib markay baarlamaanka soomaaliyeed ay meelmariyeen oo sharciga saxaafadda oo imisa ah howlihiisa ay socdeen ayaa wariyaasha ka howlgala gobolka nigardooyo gaar ahaan magaalada dhuusamareebe waxa ay si diirana u soo dhaweeyeen ansixinta sharcigaasi iyagoona sheegay in nisaada ay isha ku hayeen sharcigan iyo meelmarintiisa maxamed cabduuli kooxow iyo axmed cabdi faarax oo kamid ah wariyaasha ka howlgala magaalada dhuusamareebe oo saartay la hadlay warbaahinta qaranka ayaa dareenkooda muujiyey ku aadan ansixinta sharcigani goreen aad ayaad umahadsan tahay sharciyeedkan baarlamaanku u ansixiyey wariyaasha soomaaliyeed runtii marka dhinaca u fiirso in badan waxaad moodaa sharcigan noocan oo kalea in wariyaashu ay raadinayeen si ay u helaan meel ay markaasi ugu hagaagaan sharciga saxaafadda iyo saameynta inta ay ku leedahay meel sidoo kale ay ku kulmaan marka dhinaca waxaad moodaa in si fiican sharcigaanu dhanka saxaafadda shuruucdiisa ay u anfacayaan maadaama ay ku jiraan in weriyaashu ay helaan ama weriye kastaaba uu leeyahay saxaafadda ka shaqaynayo inuu yeesho shahaado markaas saameyn ku leh saxaafadda uu ka shaqaynayo runtii si wanaagsan ayaan usoo dhaweynayaa aniga ahaanteyda waanu ku faraxsanahay sharcigan golaha baarlamaanka markaasi ay soo saareen aadan usoo dhaweyneynaa sharcigan ansixiyeen baarlamaanka soomaaliya waana ogsoonahay in sanado fara badan lafa gurayay oo markaasi laga saarayo waxyaabaha lidiga ku ah saxaafadda soomaaliya meel walba ay ka joogaan gudaha soomaaliya iyo sidoo kaleeto dalka dibadiisaba rumaantii aad baan ugu farxnay sharciga waayo muddo dheer ayaa laga soo shaqaynayay waxa weeye sida waxaan kaleeto oo dadku ay maalmihii ugu dambeeyey wariyaashu ay isaga dhex marayeen aragaade sharcigan la ansixiyey qaabki markaasi meelaha ay joogaan maadaama gobolada dhexe waryaal aada u fara badan ay ku sugan yihiin in lasoo gaarsiiyo si markaasi loogu dhaqmo marka anagu haddaan nahay wariyaasha ku dhaqan gobolada dhexe aadan aadan usoo dhaweyneynaa sharcigan oo in muddo aan sugaynay marka rumaantii dareenkeenu aad ayuu markaasi u kacsan yahay isla markaasina ku salaysan sharciga ay ansixiyeen baarlamaanka soomaaliya dhinaca kale wariyaasha ka howlgala gobolka galgaduud ayaa waxa ay sheegeen in baahiyo badan ay qabaan oo ku aadan dhinaca warbaahinta sida tababarada iyo sidoo kale qalabkii ay ku shaqan lahaayeen iyo meelo loogu soo hagaago wariyaasha ka howlgala gobolkani galgaduud muddooyinkii ugu dambeeyada wariyaasha ka howlgala gobolada dhexe gaar ahaan gobolkani galgaduud ayaa waxa ay wadeen ololo ballaaran oo ay ku horumarinayaan muhiimadooda saxaafadeed maadaama in muddo ah intooda badan ay ka shaqaynayeen gobolada dhexe gaar ahaan gobolkani galgaduud sidoo kalena waxaa jira meelo lagu tababaro da-yarta soo koraysa kuwaasoo u baahan saxaafadda inay bartaan islamarkaana si hufan ay uga shaqeeyaan maxamed cabdi maxamed raadiyo muqdisho duusamareed
kambaniyadaas ama shirkadaasi ay u diideen dadkaasi soomaalida ah
ku dhowaad laba boqol oo shaqaale ah oo intooda badan ay soomaali yihiin ayaa shaqooyinkooda ka celisay shirkadda hilibka soo saarta ee ku taalla gobolka colorado ee dalka maraykanka kadib markii ay cabasho ka muujiyeen in maamulka shirkadda ay u diideen shaqaalahaasi inay dukadaan salaada xilliga shaqada ay ku guda jiraan sida ay maalintii khamiistii lasoo dhaafay ay sheegeen kooxa u dooda dadka muslimiinta ku nool wadanka maraykanka golaha xiriirka muslimiinta dalka maraykanka oo loo soo gaabiyo c a i r ayaa sheegay in shaqaalahan maamulka shirkadda kagil ay ula dhaqmeen si faquuq ah islamarkaana ay ku jirto si cunsuriyadnimo ah waxaana shirkadan ku taallaa meel toddobaatan iyo shan meel dhinaca waqooyi ee bari ka xigta magaalada denver ee gobolkaasi colorado jaylaani xuseen oo ah hafayeenka golaha xiriirka muslimiinta dalka maraykanka ayaa muuqaal barta youtubeka uu soo dhigay waxa uu ku sheegay in kooxdan shaqaalaha ay la kulmeen xanibaadyo ku aadan gudashada waajibaadka alleh taasoo in muddaa soo jiitamaysay dhammaan shaqaalahan ayaa ah kuwa aad u wanaagsan mana jirin wax kale ayuu hadalkiisa ku daray jaylaani xuseen waxa uu intaa raaciyey in murankan uu yimid kadib markii isbedelo dhanka siyaasada shaqada ay soo rogeen maamulka shirkadda kagel kacaas oo ku aadan gudashada salaada xilliga shaqada lagu guda jiro mark martin oo u hadlay xafiiska shirkadda kagil ay ku leedahay magaalada minneapolis ee dalka maraykanka ayaa sheegay in murankan uu yimid kadib markii shirkadda isbeddel shuruucda dhanka ay samaysay kacaas oo ah kii ugu horreeyey tan iyo sanadkii laba kun iyo sagaalkii shirkadda kagil waxa ay samaysaa iskuday xilli kasta kaas oo fursado siinaya dadka diintooda inay gutaan si looga fogaado ismaandhaaf islamarkaana ganacsiga soo saarka hilibka shirkadda uusan dhibaato ku iman ayuu hadalkiisa ku daray master martin isagoo sidoo kale tilmaamay in sharciyada shirkadda ay yihiin kuwo dabacsan oo shaqaalaha u oggolaanaya inay salaadooda dukadaan taasoo ku xidhan qeybaha ay ka howlgalaan iyo shaqo maalmeedka ay qabtaan mark martin ayaa sidoo kale sheegay in ku dhowaad laba boqol oo shaqaale ay ka maqanaayeen shaqadooda saddex toddobaad oo xidhiir ah islamarkaana ay ku guuldaraysteen inay ku soo wargeliyaan maamulka shirkadda maamulka shirkadda ayaa la kulmay qaar ka mida shaqaalaha soomaalida iyo madaxda shaqaalaha kuwaasu matelayay shaqaalaha ku dhowaad laba kun oo saacadood shaqeeya hase yeeshee waxa ay ku guuldaraysteen inay xalliyaan murankaas oo kala dhex galay shaqaalaha iyo shirkadda kagil kadib markii boqol iyo sagaashan shaqaale ay ku guuldaraysteen inay shaqadooda yimaadaan muddo saddex maalin oo xiriira xeerka shaqada xilliga ayaa la soo saaray waxaana shaqaalaha laga ceeliyey shaqadooda ayuu intaasi ku daray martin cumar jimaal oo ah agaasimaha fulinta hay-adda xuquuqda insaanka ee soomaalida dalka maraykanka ayaa sheegay in maamulayaasha shirkadda kagil aysan fahamsanayn wakhtiyada dadka muslimiinta ay u baahanyihiin inay gutaan waajibaadkooda inta lagu guda jiro shaqada jamaal ayaa sidoo kale sheegay in ururkiisa uu xiriir la sameeyey maamulka shirkadda kagel haddii shaqaalaha soomaalida ay suurtagal tahay inay dib u heli karaan shaqadooda waxaan ku rajo weynahay inay jiri karaan sharciyo cadcad oo u taagan in qof kasta uu xallin karo dhibaatada haysata ayuu yidhi mister jamaal shirkadda kagil oo hilibka soo saarta oo ku taalla dalka maraykanka gaar ahaan meel ku dhow magaalada danfer ee gobolka colorado ayaa waxaa u shaqeeya boqol konton iyo shan kun oo shaqaale ah waxayna ka howlgashaa in ka badan lixdan iyo siddeed waddan sida laga soo xigtay webbeedka shirkaddan ay ku leedahay barta internetka
munaasabada lagu weyneeyey dhalashada nabigeena maxamed ee nabadgelya naxariista dushiisa ahaatay oo ay ka qayb galeen culimaa udiin iyo bulshada gaalkacyo oo ardayda gobolkaasi ku dhaqanaya galmudug isku soo dubarideen ayaa magaalada gaalkacyo lagu qabtay sida kusoo warramayo cabdirasaaq maxamed
محمد
munaasabadan lagu maamuusayey maalinta dhalashada nabigeena moxamed nabadgelyo iyo naxariiso korkiisa haate oo ah mid ay soo qabanqaabiyeen qaar ka mida ardayda wax ka barata dugsiyada hoose dhexe iyo sare ee ku yaala magaalada gaalkacyo ayaa waxaa ka qayb galay culamaa udiin iyo qaar ka mida ardayda iyagu munaasabadani soo agaasimay ugu horrenna waxaa munaasabadan lagu weyneynayay maalinta dhalashada nabigeena moxamed nabadgelyo iyo naxariiso korkiisa haatee ka hadlay qaar ka mida culamaa udiinkii kasoo qayb galay
meeshaa waxaa la iskugu yimid ee loo soo qabanqaabiyey xafladan quruxda badan waxaa weeye tacqiib la weyneynayo dhalashada nabi maxamed sala allahu calayhi wasalam muusin la muusinayo dadka madrasadan wax ka barta ama macallimiinta ka ama macaqilka ka
dan ay soo agaasimeen ardayda dugsiga sare s y l oo dhaqan iyo soo jireen ayuu ahaan jiray xilligaas markii la gaaro dhalashada nabiga calayhi salaatu wasalaam ku beegan inay sidaa oo kala sameeyaan dugsiga oo muddo dheer aasaasan waxfilayaa mar aan ixtifaalka mawlidka nabiga laga dhigin inayna jirin sidaa awgeed waxaan rajaynayaa ilaahay agtii wax badan oo wanaag ilaahay inuu ka siiyo dadkii ka shaqeeyey dhaqaalaha ku bixiyey waktiga iyo waxaan kalaa xooggooda ku bixiyey abaan weyn ilaahay inuu ka kasii rajaynayaan bulshada ka soo qayb gashay maamulka iyo macalimiinta iyo waalidiinta iyo dhammaan culamaadiinka sidoo kale ayagana jazaahum allahu khayr taqabal allahu minhum khayr badanna anaa u jaaziyo allahna ka aqbalo munaasabadan ayaa iyadu qaybka munaasabadaha lagu maamuusayo maalinta dhalashada nabigeeni moxamed nabadgeliya naxariisa korkiisa hata oo ku beegneed labiyo tobankii bisha lamawliida cabdirisaaq maxamed axmed warbaahinta qaranka soomaaliya gaalkacyo
waan idin soo wadaayay dhinaanka bala wararka balan bala kusoo laaban doonaaye xaflad arday fara badan oo shan boqol ka badan ay ku qalin jabiyeen shahaadooyin ku qaateen baa magaalada muqdisho ka dhacday iyadoo xildhibaanna ay ka qayb galeen maxamed maalin baa warbixinta haya
munaasabadan maanta oo ay ku qalin jibinayeen in ka badan lix boqol iyo siddeetan arday oo dhammaysatay heerka koowaad ee jaamacadda kuwaasi oo isugu jiray kuliyadaha kala duwan oo ay jaamacadda balasma bixiso ayaa mas-uuliyiintii ka qayb gashay waxaa ka mid ahaa xildhibaano ka tirsan baarlamaanka federaalka ee jamhuuriyadda soomaaliya wakiilo ka socday jaamacadaha magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya dhakhaatiirta qaar ka mid ah xarumaha caafimaadka ee muqdisho madax ka tirsan ururada bulshada soomaaliyeed iyo waalidiinta ardayda qalin bedelatay guddoomiyaha jaamacadda balasma mudane xasan maxamed xasan oo ugu horeen hadal ka jeediyey munaasabadan ayaa ka hadlay dhinacyada xiriirka iyo cilaaqaadka dibadaha ee jaamacaddu horumar buuran ay ka soo hoysay isagoo kula dardaarmay ardayda qalin bedelatay inay sii wadaan waxbarashada gudaha markaan ka hadlayno jaamacadda waqti badan ayay ku bicisay in jaamacadaha dalka ku yaala ay noqdaan jaamacado saaxiiba leh celebration ka dhow inta hadda ay ahaayeen labadii kun iyo sagaalka ayaa soo bilownay labadii kun iyo kow iyo tobankii waxaan abaabulnay munaasabad gaar oo laba maalmood soconaysay oo jaamacadda bixinaysa jaamacadaha dalka lagu yeerayay ugu dambayn sanadkan bilowgiisii waxay u guulaysay dhisidii ururkii jaamacadaha soomaaliyeed oo kulawaad afartameeye jaamacadad ay ka mid yihiin sida mida dhinaca banaanka jaamacadda sanadba sanadka dambe waxay ka samaynaysaa horumar laba kun saddex iyo tobankii jaamacadda xubin ka noqotay ururka midooda jaamacadaha afrika sidoo kale waxay wakiil sharafadu noqotay golaha jaamacadaha ee waxbarashada dhista sida afrika waxaa labadii kun iyo afar iyo tobankii juun jaamacadda lagu martiqaaday oo lagu siiyey bilad sharaf magaalada bombay sideed iyo labaatankii bisha juun oo ay lagu casumayay madaxda jaamacadaha caalamka
maamulka degmada balanballe ee gobolka galguduud ayaa waxa uu sheegay in degmada ay ka bilaabatay mashaariicyo horumarineed oo dhanka waxbarashada iyo ganacsiga kaas oo lagu tartansiinayo ganacsatada degmadaasi ku dhaqan gudoomiye ku-xigeenka degmadaasi balanbal cabdirasaaq axmed xalane ayaa warkan raadiyo muqdisho siiyey wararkaas waxaanu ku soo laaban doonaaye wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose ee maamulka koonfur galbeed ayaa munaasabada xarigga looga jaama ama xarigga looga jaaray xarun cusub oo dhalinyaradu ay yeelanayso ayaa idiin soo socda hase yeeshee waxaan jeclahay inaan markana idin gudbiyo degmada cabdilcasiis ayaa bulshadeedu waxa ay qabanqaabiyeen kulan su-aal lagu weydiiyey maamulka gobolka banaadir iyadoo nuur saciid taalina warbixintaas oo dhamaystiran noo hayo waayahay dhanka balanballe aynu ku laabanno degmada balanballe ayaa waxaa ka mid taha degmooyinka haatan kusii tallaabsanaya horumarka dhinacyo dhinacyada badan leh haddaba cabdirasaaq sheekay weriya iyaga ayaa wuxuu telefoon ku wareystay cabdirasaaq axmed calane oo ah gudoomiye ku-xigeenka degmada balanballe
iyo wariyaasha waan salaamaynaa salaan kadib shalay waxaa noo yimid degmada balanbal hay-ad mashaariic mashruuc wada muxuu ahaa ballaarin iyo dayactif iskuol dugsi sare oo balanbar ku yaala way noo timid mashruucaasna mashruuca lama cilmado la sugaayo ahaa marka ballaarintii iskuolka waxaanu sameynay ganacsatada magaalada sax baan baani ay ku casunnay say tartan ugu galaan ciddii ku guulaysan ee qandaraaskaas dhismaha meesha tartankiibaan shala ku jirnay laba kala bixina weli wuu socdaa sax
shuruudaha laga rabo hadda qandalaas u guulaysanaya shuruudaha laga rabo baa loo soo bandhigayay buug baa la siinayay buugtaasi akrisanayaan marka marka tartankaasa marka ganacsiga loo sameynayay sax dowladana waxaa caado u ah wixii soo mara ama dhismaha ama saas kaleta waxaa loo bandhigaa ganacsatada degmada sax ayagaa marka marka haws mashaariicdaas qaata oo fuliya sax maamulkuna saasuu u dhexdhigaa maaragtay wixii mashaariicda saasa degmada yimaada marka shalay marka qayb ka mid ah qaybihii maaragtay aan ku shaqaynayna ahay marka mashruucaas dugsiga sare balandal buu ku saabsanaa balaarintiisa iyo dayactirkiisa sax iyo maadaamihii ziyaadin iskuulaadka ardayda maadaama sanbugseedkii uu soo dhamaaday arday secondary kusoo biiraysana ay soo gurubtay sax saasaa marka mashruucu shalay ahaa maaragtay hawshii shalay
waa tahay maxay kaloo marka hay-aduhu idiin soo bandhigeen si mashaariicyo kale looga fuliyo degmada
intan waxay qusaysay iskuulkaas balaarinteeda laakiin hay-aduhu way kala duwan yihiin inta hay-ad mataqaanaa shaqaysa waddan ka shaqaysa degmada ka shaqaysa sax mashaariicda way duwan yihiin waa galmudug hadda
guddiga xogaanka degmada balanbalaayo haa warkii oo idinku dhegeysanaysa raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya khayartan dhegeysanaysaa galabnimadan jimcaha ay tahay maalintii koowaad ee janaayo laba kun iyo lix iyo toban intaa ayuu nagaga dhan yahay nagu cabdisalaan hayaadeen akhriyaayey hase yeeshee barnaamijyo ayaa idinku safoolay iyo sugan iyadoo barnaamijka maqashada galabtana wadajira idinkugu darin dooriyey doonaan xadigta barnaamijka iyo maxamed cabdixakiim munkaase yeeshee qays cali salaaf farsoon idin jooga isagaan idinkaga tegaya nabadgelyo